magaalada burco ee gobolka togdheer ayaa waxaa lagu qabtay dood cilmiyeed ku saabsan xuquuqda ay diinta islaamka siisay haweenka waxaa ka qaybgalay kulanka dood cilmiyeedka ah culimo aqoon-yahano iyo haween aamine mahdi maxamed oo ka socotay hay-adda wiber ayaa ka waramaysay ahmiyadda dood cilmiyeedkan alle mahadii waxaa maanta noogu qabsoomay magaalada burco dood cilmiyeysan oo ka hadlaysay woman rightska ama xuquuqda dumarka islaamku siiyey doodan oo ay kasoo qayb galeen labaatan xubnood oo ka kala socda degmada qoryaale iyo degmada dhakool qaar ka mid a xubnaha ka qaybgala dood cilmiyeedkan ayaa waxa ay codsadeen in la joogteeyo doodaha nuucan ah kulankan maanta amba kulankan isugu yimaadeen dhallinyarada iyo waayeelka iyo aqoonyaanka iyo dadka diinta ku xeel dheer ee kasoo kala jeeda magaalooyinka inadhakool iyo qoryaale waxaa lagaga hadlayay xuquuqda haweeneyda islaamka ah ay diinta islaamka amba shareecadu ay siisay ujeedooyinka ugu waaweyn ee laga lahaa waxa weeyaan in la fahmo xuquuqahaas oon cid kale siin karahayn diinta islaamka mooyaane
maanta waxaan isugu nimi shirkan ama kulan aqoomeedkan aan isweydaarsanay aad iyo aad buu muhim u ahaa waxaa laga hadlayey xuquuqda dumarka ee ilaahay subxaana watacaala uu siiyey iyo sidii markaasi loogu gudi lahaa xuquuqda ilaahay subxaana watacaala baa bixiya laakiin biniaadanka waxa saaran uun inay isu gudaan oo cid waliba xaq ay leedahay cidda kale ay u guddo aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa muhiimad weyn weyn ayuu lahaa waxaanan dhiiri gelinayaa in arrimahan oo kale la farabadiyo wakhtiyo badan si dadku u fahmaan oo deetana xuquuqda la isu gudo oo aanu joogno gobolka togdheer oo aanu kaga qayb gallay xafladda ama kolanka wacyigelinta xuquuqda haweenka kulankaas oo ay ka soo qayb galeen labada magaalo ee qoryaale iyo magaalada inadhakool dad ka kooban labaatan qof dadkaasoo qaadanaya wacyigelinta xuquuqda islaamku ay siisay qofka haweenkaa si ay hadhowto dadkaasi ugu celiyaan bulshadoodii ay hadhowto ugula noqdaan waxaan marka alxamdulilah ilaahay baa mahad leh waxaanu u mahadnaqaynaa hay-adda waybiir ee soo qabanqaabisay kulankan hay-addaasoo in badan oo horena dadka ku wacyigelisay in ay dadku ilaaliyaan xuquuqda ama raytiska diinta islaamka ay siisay haweenka hay-adda wiber ee soo qabanqaabisay kulankan dood cilmiyeedka ah ayaa muddooyinkii dambeba magaalooyinka somalilan ka waday doodo loo qabanayo bulshada rayidka